dowlad goboleedka jubbaland oo horumarinaysa wax soo saarka calafka xoolaha deegaanada waqooyi ee degmada kismaayo gaar ahaan deegaanada yoontoy iyo goobweyn ayaa markaasi laga hirgeliyey laba xarumood oo lagu keydin doono calafka xoolaha si marka ay abaaraha dhacaan loogu baxsado xooluhuna markaasi ay u intifaacsadaan calafkaasi qaar ka mid ah maamulayaasha xarumaha markaasi lagu keediyo calafka xoolaha ayaa ka warbixiyey waxyaabaha ay qabtaan iyo calafka xoolaha noocyada kala duwan ee ay soo saaraan haddaba waa kuwan qaar ka mid ah iskaashatada oo ka warbixinaya magacii waa maxamed axmed jaamac waxaan ahay milkiilaha beertan oo u dhow tuulada yoontoy waxaanu beernaa calafka xoolaha muddaba waxaa ka mida subarnaadiyaha waxaa ka mid ah barkaariya malaadtuuga waxaa ka mida alfa alfaha dhammaan macnaha noocyada calafka xoolaha oo dhan baan beernaa maasha allah alxamdulilah waa fiicannahay dhanka wax soo saarka hadda bilow baan nahay laakiin waxaan rajaynaynaa meel fiican inaan gaaro haddii alla yidhahdo mustaqbalka beertan waxaan bilownay laba kun iyo labaatan iyo labadii bishii koowaad beertan guud ahaan waa boqol iyo afartan iyo shan hektar weeye toddobaatan iyo sideetan iyo shan hektar baa hadda diyaarsan oo wax kasta ay u dhammaystiran yihiin walow ay biyahan ugu yar yihiin abuurka hadda dalaga saaran boqolkiiba toddobaatan iyo shan waa calafka xoolaha iskaashatadan calafka xoolaha waxay qabataa inay horumariso dalagga xoolaha inay abuurto calaf kala duwan sida barakaariya mulaatatu sida subirnabya garaas sida sudaani garaas sida forij sorgam si horumar dhammaystiran oo ku filan calafka xoolaha deegaanka jubbaland loo gaaro